Maxamed Maxamuud oo ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool miyiga deegaanka Libaaxo ee gobolka Nugaal ayaa waxaa dhaawacyo culus gaarsiiyey waraabe dadka iyo dunyadaba horor ku ah kaas oo ku dhacay bir loo dhigay oo lagu doonayay in lagu dilo Maxamed oo ah nin oday ah ayuu waraabuhu ka jebiyey labada gacmood waxaana u soo gurmaday nin ka agdhow goobta kaasoo ka celiyey waraabihii cunayay wuxuu sheegay inuu xarig ku xiray kaasoo ahaa mid dheer arrintaas ayaa sababtay in waraabaha oo markii horeba horor ahaa soo weeraro haddaba waa kan maxamed oo sharaxaya sida ay wax u dhaceen waraabuhu bir baanu xiray markaan birta u xiray baan e, waxaan damcay dil haddaan dil damcayna e, xarigii baa xarig dheer u noqday noqday igu soo weerarcayey inta mar wax ku- lagu dhuftay E, dagaankuna waa dagaanka libaaxo